أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya cabsi xooggan ayaa soo waajahday ciidamada murtadiinta jabuuti ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyada oo looga digay weeraro laayaan ah oo uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta tuhumo hor leh oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda ridadu ay ka dambeysay dabkii khasaaraha badan geystay ee ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalanjabisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'a leh ee wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bokool wilaayada hiiraan ayaa dowro diin ah usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgalladan uu isugu jiray dagaallo qaraxyo iyo dilal ikhtiyaar lah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay gado bakool iyo jubbada hoose waxaana howlgalladaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta haddii aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen laba fariisin oo murtadiintu ay ku kala leeyihiin xaafadaha suuqa xoolaha iyo warlaliska ee degmooyinka heliwa iyo dayniile ee magaalada muqdisho dhimashada waa afar askari oo murtadiin ah oo mid garaaba yahay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye laba qarax kula beegsadeen kolonyo murtadiin ah si gaar ah kuwa alfa groub oo ka soo baxay magaalada muqdisho dhimashada waa sagaal askari oo murtadiina gubashada waa laba gaari oo cabdibila-ah sidoo kale shabeellada hoose howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad jaylaani xasan bagay oo ahaa ergadii maamulka ridada ee koonfur galbeed gado qarax shalay ka dhacay degmada baar dheere oo lala eegtay ciidamada kufaarta xabishada itoobiya waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo itoobiyaan ah dhanka baay ciidamada mujaahidiinta iyo howlgal qarax ah waxay ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taal gudaha degmada diinsoor waxaana jiray khasaare murtadiinta gaaray bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada afmadow howlgalladan ayaa imaanaya xili shalay laba camaliyad oo istishaadiye ah duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose lagula beegsaday askarta kufaarta ugandha waxaana camaliyadaasi ku baktiyey afartan iyo toddoba askari oo kufaarta ugandha ah waxaana ku dhaawacmay soddon iyo kow kale oo isla kufaarta ugandha ah iyadoona camaliyadaasi lagu gubay sagaal gaari oo isugu jiray kuwa ciidanka lagu daabulo iyo kuwa gaashaaman dhanka kale qarax maanta ka dhacay afaafka hore ee xerada askarta kufaarta kenya ee degmada afmadow waxaa ku baktiyey sarkaal kenyaati ah kaasi oo ahaa taliyo onog cabsi xoogan ayaa soo waajahday ciidamada murtadiinta jabuuti ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a gobolka hiiraan iyada oo looga digay weeraro laayaan ah oo uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi kadib howlgalladii xooganaa ee beley lasoo dhaafay ayay ciidamada mujaahidiintu ka wadeen gobolka hiiraan ee lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano fara badan ayaa waxaa qalqal xoogan uu soo wajahay ciidamada dowladda ridada jabuuti ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta murtad cabdiraxmaan rayaale oo ah taliyaha qaybta afaraad ee ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa socdaal ku maray qaar ka mid a saldhigyada ciidamada dowladda ridada jabuuti ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan ninkan oo kulan la qaatay ciidamada ka socda dowladdiisa ayaa cabsi xoogan ka muujiyey awoodda mujaahidiinta isagoo ciidamada ka socda jabuuti ee ku sugan saldhigga jalaalagsi kula dardaarmay in ay feejignaan muujiyaan kana digtoonaadaan weeraro uga yimaada ciidamada mujaahidiinta ninkan ayaa sidoo kale kulan la yeeshay guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban degmada jalaalagsi isagoo wax ka weydiiyey xaaladda gobolka iyo deegaanada ay mujaahidiintu la wareegeen iyo halista ay iyagu hadda wajahayaan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale taliyaha ciidanka dowladda burundi ee soomaaliya uu socdaal ku tegay deegaanada ciidankiisa ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada dhexe isagoo uga digay weerar uga yimaada mujaahidiinta isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa cabsi xoogan ka qaba weeraro laayaan ah oo uga yimaada mujaahidiinta xilli dhanka kale ay wajahayaan dhaqaale yari kadib markii dowladaha reer galbeedka ay iska diideen dhaqaalihii ay ku bixin jireen howlgalka kufaarta afrikaanta mahadsanid caliyare tuhumo hor leh oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda ridadu ay ka dambeysay dabkii khasaaraha badan dhaliyey ee ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho marwaan moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dabkii xooganaa ee ka kacay suuqbacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda soomaaliya ee muqdisho dabkan oo bilowday gelikii dambe ee shalay ayaa soo gaaray ilaa saqdii dhexe ee xalay kaasoo saakan lagu warheray isagoo weli kasii holacaya meheradaha qaara dabkan ayaa geystay khasaare baaxa leh waxaana ku geeriyooday hal qof oo la sheegay inay ahayd gabar yar oo lix sano jir ah halka tobanaan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaar ka mid ah la sheegay inay haleeshay rasaas iyo rideen maleeshiyaadka riddada ah inta badan qaybaha ugu muhiimsan suuqbacaad ayaa ku basbeylay dabkan oo sida la sheegay ka soo bilowday qaybta maacuunta kuna faafay qaybaha kale ee suuqa waxaana soo baxaya tuhno tilmaamaya in dabkan ay ku lug leedahay kooxda riddada oo muddooyinkan dambe dhulbo baaxadle ka waday guud ahaan caasimadda muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay suuqbacaad oo ka warramaya baaxadda khasaaraha uu dabkaasi geystay iyo sidoo kale tuhnada dul hooganaya kooxda riddada oo sida la sheegay muddooyinka dambe diiraddooda dhulboob ay ku soo jeeday suuqan kadib markii ay ka soo farxasheen boobkii ay ka wadeen waaxyaha kale ee caasimadda
waa dareemi karti maxaan ku idhaahdaa ninkii hilib gadaaye ninkii maacuun gadaaye ninkii dhar gadaaye ninkii maxaan ku idhahdaa elektronik gadaaye ninkii kob gadaaye maanta meeshaanu ka taagan yahay wax ka badbaada male waa u jeediin wallaahi culayska isaaran kolley hanti waa beelnaye dhulkii yaana weyni waa hadduu baar ahaa lahay hadduu dahab ahaa lahay hadduu wax kasta ahaa lahay wax badbaada male maalmahan dhibaatooyin waa iska jireen annaga waxaan tuhunsannahay musiibada debka inuu xataa musiibo kale ku jirto sababtoo ah deb annaga noo kilomitarka xagga noo jiray aa wuxuu hal mar aan kawan helnay dukaankeenna gadaashiisu gubanaya dhibaatadan hadda waxaan tuhunsannahay oo dhibka debkaana musiibada haddee xataa ay noqotay musiibo kacday in kaalis uu jiro ay dad ka dambeeyaan inay dukaamadeenna iyo waxayna gubaan oo hantideenna meeshaan ku gubaan inay ka dambeeyaan annaga oo aaminsannahay khasaaraha suuqii o dhan aa gubtay wax kastoo suuqaan lagu gadaayo waa gubteen suuqbacaad waxaa ka haray qashinkaas gadaasheeda yaalla wax kaloo ka hara male meeshaan hantideenna ku baaba'day wax kastaa ku waxeysmay dhaqaalahaynaa ku baaba'ay meel kaloo hadda annaga aadnama naqaanno meeshaanaan ka shaqaysannaa wixii hantideenna qashinkaas la xaaqaayo waa hantideenna marka haddii annagu meeshaanan ku shaqaysanaynay dadka ku shaqaysta dhulka dadka guud oo maalmaha dadka dhibka ku haayay oo suuqyadan u soo dhigtay annaga suuqan waa ku shaqaysanaynay haddii ulajeed meesha ku jiro ah in suuqaan annaga inta nagala gubo kabacdina nagala bixiyo la rabo meeshaas suuq waaye waana ku shaqaysan jirnay haddana waa ku shaqaysanaynaa meeshaa horta suuq waaye cashuuraa la bixiyaa oo dawladda markasta la siiyaa haddii marka annaga dhibaato nagu dhacdo dad badan waxaa jira ilaahay hanti siiyey oo hantidu siiyey dadka li- la su'aado lacalla dadkaas hadday yimaadiin oo meeshaa suuqa inay naga barakiciyaan isku dayaan waxaan tuhmaynaa inay hadda annaga dukaamadeenna gubayn annaga annagoo iska shaqaysanaynaa musiibo timid waxaa ogaanaynaa meeshaan wax laga shaqeeyey inay jiraan dabka meeshuu ka bilowday iyo suuqii oo dhan inaysan waxba ka harin annaga wax badanaa tuunsannahay xaqiiq ma hayno laakiin annaga wax badanaa tuunsannahay wixii jira oo soo baxayaan laba dukaanoo maacuunan ku lahaa wax ka badbaada male waa u jeediin wallaahi culayska isaaran kolley hanti waa be- waa beelnaye dhulkii yaana weyni waa haa hanti waaba beelnaye laba qasaariyaan la iskugu keendarin aan leenahay owlaadaan ku korinayn owlaadii waa yeello iyo dadaan annaga dhaqdhaqaaq u nahaan ku korinaynay waa ku hanti beelnaye yaan haddana dhul-aan aysan nugu dhicin ganacsatadii isugu jiray kuwa hoose dhexe iyo sare ee ku hanta beelay dabkan ka kacay suuqbacaada ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu soo food saaray walaac xoogan oo ay ka qabaan in gebi ahaanba dhulka ay ku ganacsanayeen ee ku yaala suuqan gubtay ee la wareegta kooxda uu garwadeenka ka yahay murtad gurguurte oo si weyn loogu tuhunsan yahay in iyagu ay ka dambeeyeen gubashada suuqan aad baad u mahadsantay marwaan munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasadaha almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'aleeh ee wilaayada jubbada dhexe casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu sagootinayay arday ka qalin jabisay madarasada almaahir ee xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada islaamka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed harsar ah waxaana bandhiga dhinac socday su-aala dhextaal oo ardayda la weydiinayay gabagabada munaasabada loo dhigay ardayda ka qalinjabisay madarasada maahir ee degmada bu'aale waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa xafladda lagu daafaray aayaadka qur-aanka kariimka uu akhriyay mid ka mid a ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey maamulaha madarasada maahir ee degmada bu'aale wuxuuna ka warbixiyey madarasada iyo maraaxiisha ay soo martay madrasatu maahir bilqur'aan litafxiid alqur'aan alkariim Eh, waxaa la furay kow iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya madrasadu waxay ku bilaabatay qaab waxay ahayd xareys ah madrasadu marka waxay u shaqaynaysay muddo dhan hal sano iyo bar wax shan iyo labaatan arday ka badaneen ayay haysay kadibna soddonkii arday way soo buuxsameen macalinkaala loo sii sameeyey tobanaa ku darsantay afartankaas ku buuxsantay marka waxay ahaayeen ardaydan halkan fadhido ma aha ardayda aniga alifan bilaabay maaha ardayda anigu bilaabay shan bilood ah qur-aanka ugu soo harsan shahaadooyinka sida ku qoran ardayo waxaa jiro ayaga dugsiyaal kale qur-aanka kusoo dhameeyey ballantaynan waxay ahayd hal sana in qur-aanka lagu xifdiisiiyo cillado jira aaweed marka inta hadda qalin jebisay waa hadday aad arkaysaan hal wiilo waxaa ku jira isaga mushaarakeeyey hadda aan qoladan shahaadada si aan ahayn ay gabar bannaanka jirto oo ayada qoladan la socoto ayaa intaasay ahayd qaar ka mid a waxgaradka degmada bu'aale ee munaasabada ardayda lagu casumay ayaa mikrofoonka lagu wareejiyey maanta waxaan joognaa xaflad ee ay ka qalin jibiyeen carruur sagaal cunug ah oo la yidhaah madrasada maahirul qur-aan in maanta sagaal cunug oo intaa wakhtigaa kooban ee markay ugu badan tahay laba sano iyo qadaadica aan dhannayn saddex sano inay carruur ku qalin jibiyaan waa wax hadda ka hor baciid ku ah waddanka ma ku badneen yaalow dagaalan weli juhdayna siinka beesi qur-aanka marlamaadkanaga mar saddexaadkanaga markii xifdidan tafsiirka saankana siin dhimay insha allahu tacaala ilaahay ma siin ku tugnaa in ilaahay siin waafaqaysa waalidiintana saasoo sina derdeeran insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ardayda waxaa halkan iigu dhammeeyey madrasadan almaahir laba wiil oo kale ah anas iyo cigrame ilaahay subxaana watacaala ina soo gaarsiiya ama haddaa iska leh dabacdana waxaa iskale ammaantaas iyo macalinka wax soo baray iyo iclaamkii ka soo qayb galay xalfadaas qiimaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta dugsiga annaga madrasada ee ardada annada ay ka soo qalinjebisay martida noo imaatay iyo walaayada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo hooyooyinkana way mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin macalinka annagana waa macalin dadaal badan maasha allah macalinkan qaar la siiyo muddo laba sanaa u dhigaaye madrasada waa madrasada almaahir xafladooda maanta ay ahayd maasha allah farxadana maasha allah maasha allah dhowaan ayahayd markay sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada bu'aale lagu sogootay laba dafacoo ka qalin jabisay madarasada zubayr ibnu cawaam mahadsanid cazaam maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool mar kale waxaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan oo muddo saddex maalina socotay waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana taabagelinta iyo fulinta iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan si gaara looga hadlayay fayadhowrka iyo arrimo la xiriira caafimaadka waxaana ka faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool dadka sida gaarka ah kaga faa'iidaystay dowradan waxaa ka mid ahaa mucalimiinta goobaha waxbarashada ganacsatada qeybahooda kala duwan kawaanleyda gabdhaha iibiya caanaha kuwa qudaarta iibiyo dadka ka shaqeeya ceelasha biyaha iyo wixii la midka ah inta badan waxaa dadka lagala hadlayay nadaafad darrada iyo inay iska ilaaliyaan wax weliba oo keeni kara nadaafad darrada midda deegaanka iyo midda gaarka ah intaba waxaa sidoo kale dhankooda dowradan ka faa'iidaystay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka buurdhuxun leh kuwaasoo marka laga reeba dowradan si gaara loogala hadlayay arrimo iyaga quseeyo munaasabad dowradan lagu soo gabagabeynayay oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool culuumo nuqabo iyo martisharaf kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada muslimiinta ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay isaga oona mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
walaayada gaar ahaan maktabka caafimaadka mayhel isku saaray ini dadka mayohe iyo xoola iyo leeyiinba dadkiiyo xoola iyo xayawaanka iyo ka dhaqanyiinba caafimaad iyo lakuurahay intiyo fiaawingna caafimaadka la ilaaliyo marka jirridaagna daawo liin raadiyo dadkii maywahee caafimaadkana la kaalmeeyo la garab surumo mujtamacana laka wacigeliyo caafimaadka caafimaadka may ku rooga diinta islaamka meelanka sarayd yo ku rooga marka qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iidaysteen allah ayaa maxadnaqaan subxaanahu watacaala koonkan niyo abuuray muslimiin iyo waali bacd axmdulaahi may maxadnaqaane xarakad shabaab mujaahidiin maktabka caafimaadka ayaa beryaalkan maynii la roogay magaalada buurdhuxun leh dowro kooban oo saddex maalmood socoti iyo meeliyaanaysiy baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allena dowrada saas ka saabsanaytay fayadhoorka iyo caafimaadka yani caafimaadka min addiin may ku madeeyaa diinta baa ku madeeta rasuulka maari sal allahu alay wasalam annadaafatu shadru liimaan qofka inuusa isnadiifiya badanshay gurujay awlaadiis cunadiyo yani min addiin iyo ku madeeta bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anoo eh maxamed axmed buurnuxno rooga anoo ku socda maanaha magaca ganacsatada gudaa oo badarka iyo la iibiyow muddo saddex maalmooda maynan dareertay dowre aningalgaalidii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kheyr alla sidiisa umaatee amay la raayosiyaa wax badan uu faa'idni muddo saddex maalmooda dowro caafimaadna nin sameey oo ka saabsan dhan welba oo caafimaadka bulshada baahantee laha ku bilaawo kawaanka lahagaatii suuga guda ee mayla raayisa raashiimada iyo walala gadawa alxamdulilah mayla raayisa dowr faylahayti may kala codsadaana intitaan amal lahanin nagna insha allah unoo geeka ka nool wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan magaalada buurdhuxno unoo ka nool mayba antaaninka gabagabaabay maktabka caafimaadka oo haneen diyaari ilaalinta badqabka wilaayada islaamiga bakool yaantan ku mahad eliye gaar ahaan maktabka caafimaadka maybana ninku hadalay nadaafada guud ahaan nadaafad hodra diinkan may ku gab diinta nadaafad walaya ku gabta annadaafatu shadru liimaanu nadaafadu may kale kumada alwiqaayatu khayru min alcilaaj walilay iyo caafimaadkana ninku hadalay ilaahay kamaasan ilaahay gafuur raxiimkaayna waafaji caafimaad argday un horba argday dowrunini ninku kufurn geekalani nin bilaawti sadabira nin socod wal un horba ibidkaayna argday indheegnana ninku sheegi ilaahay khayrsiya lanki hanin dar iyoonay taw argday lanki nin wedooba ilaahay unrujo iyo waana nin dheeraya ilaahay jannad aan lankanka bashaaroy waliba un dowra waqta argday deeday todobaatan jara-ana argday dowlad i dhabaatiha marnay samanaara dhaha guray wal naarlanka dari yaa aragday magal iyo balaan iska dhajaran dhibaato iyoonay tow dhab lakula kulma walba nin shanhaayne ha marni dhab kasta waha marni tangeeka un aragday una roogin wal una wal un adduunyo rooganin haata maka aalana allanin weeli ilaahay inka shukriina inka mahadin dhiirigelinta iyoonay towna nin sheega ulmaa udiinkayna nin sheegayan malaagadayna nin sheegayan mas-uuliintayna nin sheegayan yaa aragday intaas dhanka deerni wayni dhiirigeli hami igee dhateona nii dhiirigeliyo haay ilaahay wal unuuna niingeliisi aani ka baraarugi oo ilaahay wiin waahidkaa inka dhawaad unuun allanay weel anti hanin anin sheentag maalan igee i hamiin dhateona baraarug yaasan un rujoon allanin dheerajana fardowsan allanka bishaqaroy dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowro midan la mida u qabtay bulshada ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda hadduu alle idmo dowradan ay ka qabsoonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii wilaayada hiiraan ayaa dowladdiinaha u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi dowladana loogu magacdaray saxaabiyadda weyn ee safiyah binta cabdulmutalib shicaarkeeduna ahaa ayanqusu diin wa anaa xay waxay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waxayna dowladaa socotay muddo lix maalmood oo xiriir ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan oo ka hadlay munaasabada lagu soo gebagabeynayay dowladda ayaa si adah ula dardaarmay haweenka daaciyaadka iyo guud ahaan haweenka ku dhaqan deegaanka booco awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allah nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan ee ikhtiitaamka u ah dowladii qiimaha badnayd lixda maalmood soo socotay ee u socotay gabdhaha mu'minaadka ah ee deegaanka booco muxaafadada beledweyne waana ku faraxsannahay kasoo qaybgalka ikhtitaamka dowladiinna aad baan ugu faraxsannahay qiimo weynna agteenna way ku leedahay ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa waafajinta noocaas ah intaa kadib dowladan qiimaha badan ee loogu magacdaray dowlatu safiyata binta cabdilmutalib shicaarkeedana uu yahay ayanqusudiino ana xayun intaa kadib halkan duruus baa lagu qaatay intibaahin bay ahayd in la isbaraarujiyo waxa nala ka rabo ilaahay naga raba la isku baraarujiyo waxa maslaxadeenna diimeed ama teenna adduunya ay ku jirta la isku booriyo la isxusuusiyo intaasay ahayd xoogaa boor iska jafid bay ahayd wax badanna waa la faa'iiday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada idiin timid adinkaa kala faa'iideen waxa koowaad oo aan dardaarmaya waxay tahay wixii halka laga faa'iiday in camal loo bedelo oo naftiinna aa ka bilowdaan walaalihiin kale oo idinka dambeeya ee guriga aad mas-uulka ka tihiin oo aad joogtaan lagula laabto la gaarsiiyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin la tabaryar yahay wax idinkugu qabto oo qabrigiinna idinkugu anfacdo aakhiradiinna idiin anfacdo adduunyadana islaamka ugu wanaagsanaado waxaa kale oo aan naftayda tiinaba u dardaarmayaa markaskan hadda waa camiran yahay muuqaalkaa quruxda badan indhaha dadka muslimiinta u roon cadowgana aragti uu nacyo ah oo qiimaha badanoo muuqato waxay ku timid sabirkiinna iyo musaabaradiinna dulqaadkiinnay ku timid jacaylkiinna diimeed bay ku timid in intaad danihiinni ama wakhtigiinna qaybisaan aad qaybsiisaan inaad shareecadiinna kitaabkiinna barataan bay ku timid waxaan idinkula talinayaa anigoo naftayda ka bilaabayo horay u sii wada daraasadiinna inaad ardo ahaataan maraakista ku xidhnaataan horay u wada hadaalina dadna ku soo biiriya oo ducaad noqda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow idin weydiin doonaa ducaad ilallaahi baa lagu qiimo leeyahay waman axsanu qawlan minman daca ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin sidoo kale qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka booco ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda diiniga ah iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan in loo soo celceliyo dowraadka caynkaan ah deegaanka joogana waa deegaanka booco anigoo ku hadlaya afka maamooyinka waxaa ka mid ah maamooyinka ku qaatay dooro isbuuc socotay mis khadiija bintiqooy waxyaalo badana ka faa'iidna walaa oo meeshaan kusoo koobi karin waxaa ka codsanayaa mar kastaba inana looga soo celceliyo doorooyinka muhiimka maasha allah doorooyin hore waana soo mareen lamidaanoo kalena soo marta u maleymaa laakiin mar kasta waxaa jecelnahay midaani mid kasii fiican boo kale inuu loogu soo celceliyo waxaan joogaa bariga hiiraan deegaanka booco gaar ahaan markii soqdija buntaqwey waxaa ka dhacay xaflad lagu soo gabagabeeyey dooro socotay lix maalmood xaflad maasha allah waxyaabo badan oo aan inta kusoo goobi karnay aan ka faa'iiday maasha allah waxaan leeyahay dadkii noo soo qabanqaabiye ilaahay kheyr ha siiyo waxaana ka codsanayna inay markasta noo soo celiyaa waxaan ka mid ahay dumarka muslimaadka ee deegaanka boocay maxaafadada bariga hiiraan ka faa'iidaystay dowladii socotay lixda maalmood allah subxaana wa tacaala asaa ku mahadsan noo suurtageliyay anagoo aaminiin ah hoos harsalayno raayadii rasuulka in ay noo soo gabagabowdo maantayna aan joogno ikhtitaamka dowlada safiya binti cabdimudalib shicaarkeeduna uu ahaa ayanqusu diin wa ana xayu bacdallaahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii culummadii iyo dhammaan nuqubadii kasoo qayb gashay dowladani ikhtitaamkeeda waxaan leenahay jasaakum allaahu khayru ljasaa waxaa ugu horeeya waaligeena wilaayada hiiraan ee maanta nooga soo qayb galay xaflada ka dhacday deegaanka booca markiiska khadiija binti khuweylid jasaakum allahu khayr aljasaa baa leeya bacdallaahi waxaan mahadooda aan ilaabaynin rijaasha muraabidiinta ee ku jilba xiran jiida hore ee bariga hiiraan ee suurtogeliya annagoo aaminiin inaan koo saarsanna raayada rasuulka waxaan leenahay lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum waxaad u soo hayseen islaamka guulo iyo farxado waxaan idin leeyahay qowlka alle ahaa ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay dowraadka diiniga ah ee ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu